barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin toddobiyo labaatanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa saamaynta ay balwaddu ku leedahay dhallinyarada kayn badaan oo wax badaan u ku qabsan lahaa yuu ka fadhiya wax badaan uu qabsan lahaa shaqooyin badaan uu horgeshan lahaa waxaa u diidaya keliya isaga macaanista uu macaansanaya isaga dhadhansanay waxaa weeyaan awlaad buu leeyahay heer baa u jooga caruur baa sugaysa xaas baa sugaya aab baa sugaya hooyaa sugaysa walaal baa sugaya waa ninkii dhannaaya mas-uulka ahaa ninka dhex fadhiya meelaha qaran waxaad sidoo kale maqli doontaan doorka xirfadaha gacantu ay ka qaataan shaqa abuurka dhallinyarada heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida
dariiqada suufiyiinta masar ayaa sheegay in ay qorshaynayaan samaynta xuska dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam xilli toddobaadkii hore ee kooxo mintidiin ah ay dileen ay ku dileen masjid ku yaalla gobolka siinaa dad gaaraya saddex boqol iyo shan ruux ma jirto cid sheegatay ilaa iyo imika weerarkii jimcihii hore hase yeeshee waxaa aad loogu malaynayaa in lagu bartilmaameedsaday kooxda suufiyada oo ku badan masaajidka al rawda ee isla xaafadda al rawda ee gobolka siinai dowladda ayaa ku eedeysay weerarkaasi inay ka dambeyso kooxda daacish dariiqada suufiyada masar ayaa wacad ku maray in ay guud ahaan dalka masar ka samayn doonaan xuska dhalashada nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa har noqotee masaajidada ay ku qaban doonaan munaasabadanina waxaa ku jira masjidka al xusein ee magaalada qaahira oo ka mid ah masaajidada ugu caansan dalka masar
saraakiisha dalka indoneesiya ee jasiiradda loo dalxiis tago ee baali ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreeya ee fulkaanada ka qarxaysa halkaasi kaasi oo weli qiiq iyo dambas uu isku dahaaray deegaankaasi oo ay kasoo baxayaan saraakiishu waxa ay sare u qaadeen deegaankaasi goobta ay sheegeen inaanan loo dhowaan karin ee fulkaanada ay ka qarxayso khatarteeda waxaana ah in ka badan boqol kun oo qoys oo ku noolaa halkaasi loo soo daadgureeyay dhinaca magaalooyinka kale ee waaweyn waxaa feejignaanta heerkeeda ugu sarreysa dowladda ay soo saartay kadib markii ay xireen eeraboodka deegaankaasi loo dalxiis tago goor hore oo talaadada maanta waxaana la kansalay ama la joojiyo oo la baajiyay in ku dhow afar boqol afartan iyo shan duulimaad ah kuwaasi oo dadkii raaci lahaa oo ka badan konton iyo sagaal kun oo dad ah ay ku jahwareersan yihiin iyagoo aanan garanayn sida ay yidhaahdeen xilli la qaadi doono digniinaha dowladdu ay soo saarayso
warkaasina dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington dhallinyaro kala duwan ayaa isticmaala noocyada balwadaha uu qaadku ka mid yahay waxaana la tilmaamaa in uu saameyn kaga yeesho dhinacyada nolosha sida wakhtiga dhaqaalaha caafimaadka iyo weliba kuwo kale xaafadda isliya ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada nairobi ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada halkaasi ku nool ay dhowaan bilaabeen olole ay dhallinyarada kale kaga wacyigelinayaan dhibaatada ay balwaddu ku keeni karto waxaa warbixintan magaalada nairobi ka soo diray waryaheena khadar maxamuud xareed isticmaalka balwadda gaar ahaana jaadka iyo sigaarka waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay sida aadka u isticmaalaan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxaana inta badan arrintaasi ay caqabad weyn ku tahay horumar ay samayn lahaayeen dhallinyaro badan oo isticmaasha balwadda dhallinyaro soomaaliyeed oo iskood isku xilqaamay ayaa maalmihii ugu dambeeyey xaafadda islii ka bilaabay olole ay ku wacyigelinayaan dhallinyarada soomaaliyeed ee isticmaasha noocyada kala duwan ee balwadda ee ku nool xaafadda isliib iyagoo dhallinyarada ugu tegaya goobaha ay ku badan yihiin dhallinyarada isticmaasha balwadda ee xaafadda isliib cabdiqaadir maxamed cali waxa uu ka mid yahay dhallinyarada xaafadda isliig ka bilowday ololahan lagu wacyigelinayo dhallinyarada kale ee isticmaasha balwadda iyagoo u sheegaya kuna wacyigelinayo waxyeelada ay balwaddu leedahay iyo faa'iidooyinka ay helayaan haddii ay joojiyaan isticmaalka balwadda waxaa weeyaan taym badan oo wax badan u ku qabsan lahaa yuu ka fadhiyaa wax badan uu qabsan lahaa shaqooyin badan uu horgeshan lahaa waxaa u diidaya keliya isaga macaanista uu macaansanaya isaga dhadhansanaya waxaa weeyaan awlaad buu leeyahay heer baa u jooga caruur baa sugaysa xaas baa sugaya aab baa sugaya hooyaa sugaysa walaal baa sugaya waa ninkii dhanaaya mas-uulka ahaa ninka dhex fadhiya meelaha qaarkood marka dadka alshaansiiba dhallinyarada soomaaliyeed ama maarata dadka soomaaliyeed dhammaantood waxaan ku waaninaya ku wacigelinayaa waxaa weeyaan balwadda balwadda calashaan waxaa weeyaan balwaddu ruuxa hadduu intuu sameynayo waagii hore waxaa la dhihi jiray dadkii hore culimmadii hore ah waxay samayn jireen laba laamoodoo qaada oo kutubta ku daalacdaan bay samayn jireen ha hadda wuu isbedelay marka nooc muxuu galay xaaraan ah nooc muxuu galay calashaan aan laga laga soo waaqsan karin marka waxaan dhihi lahaa aniga dhallinyarada soomaaliyeed dhammaantood waxaan ku waanin lahaa inay iska daayaan balwadda waayo caafimaadkooda uma fiicna taymkooda uma fiicna waxa weeyaan muxuu ahaa sumcaddii iyo bulshadii magacii iyo muuqu ku lahaa kuma yeelanayo waa nin ka fadhiya dadkii marka waxaan dhihi lahaa aniga gaar ahaan waan ka waanin lahaa balwaddaas siiba dhallinyarada hadda fadhida meelaha qaarkood iyo banaankaa wada fadhida haddana isla wada quman marka wallaahi aad baan uga walbaharaa mararka qaarkood markaan arko dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba siiba waagi hore ragga keliya ahaayeen hadda gabdhaha kusoo dardarsamaya way kusoo dardarsamaya marka waxaan dhihi lahaa walaalayaalo balwadda ha la iska daayo qiimaha lagu iibiyo noocyada kala duwan ee balwadda ee dalka kenya oo aad u jaban ayaa dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku nool xaafadda islii u sahlay in si dhib yar ay u bilaabaan isticmaalka adeegsiga noocyada kala duwan ee balwadda oo ay ka mid yihiin qaadka sigaarka shiishadda iyo noocyo kale waxaana adeegsiga adeegyadaasi inta badan ka dhasha arrimo lid ku ah caafimaadka dhaqaalaha wakhtiga iyo inay shaqaystaan dhallinyarada cabdulaahi cali maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii waxay caqabad ugu tahay baalkaas qaadka ah oo kaleeto inta badan dhallinyaradu way soo qaadayaan wakhtigii ama uu shaqo qaban lahay ama uu wax qaban lahay ama uu fikiri lahay oo mustaqbal iyo horumar uu ka fikiri lahay wuxuu ku mashquulsan yahay mar uu asaga ka fikiraayo inuu soo qaado iyo mar uu ka fikiraayo inuu cuno wakhtigiisu ku dhimanayo ku cunayo meel la fadhiyo marka dhibaato aad aad aad aad u baxsan familada inta badane maxay hadda waxaad arkaysaa islaantii ninkaasu ilmaha ka dhalay oo meeshaan waddada wax ka raadinayso dhehayso war ilmaha biilkoodii aan soo saaray asaga in waxa laga yaabaa inuu fadhiyo maqaaxi baalkii oo markaa uu hoos baalkii marna raadinayo marna cunaayo maalinlahaasa waxaan arkaayay gabar yar oo meeshaan oo ninkii iyada yaa soo tagtay meeshaan barabarahay fadhiisatay miisaa u yaallay haddana inta ugu yimid miiskii wuxuu leeyahay lacag keen lagu lagu soo bixiyo baalkii lagu cuno sminish marka waxaan dareemayaa inkastoo aad ay ugu badan yihiin dhallinyarada ragge qorshahaasu dhibaato badan badan badan badan badan xag family iyo xag maxay ahaday societyba uu nooga yahay marka waxaan dhihi lahay anigu aan aad u boogayna inaan iska dayno waxaan dhibaatayna sooma kordhiyo nafsiyan qofkana kuma soo kordhiyo mujtamaciyana kuma soo kordhiyo inkastoo ay jiraan dhallinyaro isticmaasha noocyada kala duwan ee balwadda haddana waxaa taas beddelkeeda jira dhallinyaro badan oo aan iyagu balwad lahayn kuwaasoo isugu jira dhallinyaro wax ka barta iskuullada iyo jaamacadaha magaalada nairobi iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya gudaha magaalada nairobi ugu dambayntii dhallinyaradan soomaaliyeed ee ololahan wacyigelinta ka bilaabay xaafadda islii ayaa tilmaamay sida looga hortegi karo isticmaalka balwadda ee dhallinyarada xaafadda islii wallaahi aniga horta gaar ahaan nololahiya waxaan dhihi lahaa siiba hadda gaar ahaan aniga markaan la hadlayo dowladda soomaaliya oo kale waxaan dhihi lahaa dadka qaadka gada canshuurta ha loogu dalaco si ay u galaan qudaaraa la geli karaa laga ganacsan karaa mooskiiyo soomaaliya lasoo saari karaa waxyaalo badan baa laga faa'iidaysan karaa becsharo koyn oo badan bay samaysan karaan marka waxaan dhihi lahaa canshuurta waddanka ha lagu dalaco si aan he loo gadan waayo qaadka yaan calashaan ha la joojiyo haddii la dhaho ummad baadan baa ku waxaysmaysa laakiin maxaan dhihi lahaa si step step ha looga tallaabo qaado oo canshuurta ha lagu dallaco marba marka dambe ka dambaysa waxaa looga hortegi karaa in la helo dad mutacalimiin oo wax barto dadku hadday wax bartaan society-ga wuxuu noqonayaa qofku mar kasta wuxuu ka fikirayaa inuu maxay ahaaday nafsada nolosha uu kor u qaado oo muxuu ka fikiro inuu mustaqbal fiican uu higsado dadku marka hore waxaan kula talinaya inay wax bartaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan mar kale xaggeenna xaggiinana duhur wanaagsan dhegeystayaal intiina nagala socoto bariga afrika shaqala-aantu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sannadihii ugu dambeeyey saameynta ku lahaa nolosha dhalinyarada soomaalida iyadoo ay tilmaamaan dhalinyaro badan inaysan shaqo helin kadib markii ay jaamacadaha dhammeeyaan fursado shaqo oo kooban aawadeed hase yeeshee waxaa jira dhalinyaro iyaguna barta xirfadaha gacanta islamarkaasina shaqo abuur ku samaysta wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa booqday goob ay dhalinyarada ku farsameeyaan alaabaha guryaha loo isticmaalo islamarkaasina warbixintan ayuu nooga soo diray magaalada laasaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku taalla goob loogu talagalay inay dhalinyaradu xirfadda ku bartaan gaar ahaan samaynta qalabka sariiraha iyo qaybaha kala duwan ee guryaha la dhigto meeshan ayaa waxaa hirgeliyey nin dhallinyaro ah oo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala gobolka sool waxauna ugu talagalay inay dhalinyaradu ay xirfad ku abuurtaan farsamada gacantana ku bartaan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga wayaasin maxamed cabdalle saalim carab shaqadan horta si fiican iyo aad iyo aad baan u baranay waa shaqo aada u wanaagsan oo ugu baahan gobolada kale xigtaa aad iyo aad baan u baranay ninkaas markuu furay aad baan horta mar dhinaca fadhiyada dhinaca sariiraha qalabaha guriga sharaxaadaha da-daadu waa imsana labaatama jiraa marka hore xirfad noocan oo kale a ma taqaanayna dhinac xataa laga mara ma garanayn iyo sidii loo bilaababa meeshaan imiya aan ka bartaba xirfad xoog leh aan bartay saasaan ku ogaaday in fiican tahay shaqadan xirfadda inay noloshana kafaalayn karto wax ka qabadna tahay nolosha haye waxyaabahaad samaysid ee aan aada farsamada gacanta ka samaysa maxaa ka mid ah waa sariirta waa fadhiyada iyo kabadhada noocyada guryaha sharaxaadaha kale sii raaca bal ka hore noloshaada oo kale ma ku dabartaana farsamadan aad barata haa maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa si fiican baan ugu daberaa waayo waaba ku noolahayba dhibaatana igama timaado dhibaatana iguma yeelayso waa shaqaaan igana caban dadku anaanan ka cabanba haye maxamed saleebaan aad baad u daayirtay imsaa jirtaana waxaan jiraa koob iyo labaatan sano bal iga warra maxaa baratayna oo halkan waxyaabaad ka baratay iyo waxaad taqaanidii maxaa ka mid ah horta weli waxaa ma baran laakiinse anoon wax baran xitaa noloshayda markii hore magaalaha iska joogay iyo haddeer aad bay u kala duwantaha haddeer waxaan ahay nin hami hiigsi leh oo macnaha farsama aan doonayaa inaan barto oo ii bilaaban taana ilaahay bay suula geliyey kasakow nin dhallinyaro ah oo saaxiibkaya ilaahay ka jisaa mariyo isaga iyo waxa kale jecel inay caawiyaan dhallinyarada oo dhan ilaahay horta jisaa khayr badan ha ka siiyo waxaanan leeyahay dhallinyarada wixii macnaha aan awoodu lahayn inay waxbartaan ama aan wakhtigubao saamaxaynin in la caawiyo meel kasta joogaanba soomaaliya ama somalilan doonta ha haato feras markii hore aan wax baran jirin ee aanan farsamadan soo dhexgelin nin meelaha iska joogaan haa noloshiisa qadaa maalin doono maalin doonana wax helaa laakiinse haddeer waxaad moodaa bersantage inaan ku filanahayba macnaha nolosheeda
tusaale ahaan oo kale horey waxbarasho kale ma u dhigatayna may warey waxbara waxbarasho hore ma gelin laakiinse tana igu horeysa haddeer waxbarasho maasha allah gacanta farsamada gacanta furniijarka oo dhan markii hore fursadda waxbarasho inaad iskuol tagto kuma suurtagelin ay iima suuragelin ama jeeb ha ahaato ama waqti ha ahaato labadaba iga hor istaagin iima suuragelin laakiinse haddeer maasha allah waa laii fudeediyey in saaxiibkii fudeediyo suxufiya inaan barto farsamada gacanta waa nin dhallinyaro ah oo nin wax dad waaweyn ay garan waayeen buu gartay ilaahay macnaha wixii aan garan la inay qof dhallinyaro ah oo dhibaataysan caawiyaan ilaahay iyagana ha garansiiyo inta iminka garatayna ilaahay dadaalkooda ha u sii wado mawlid cali ducaale waa saxafkii ka howlgala gobolka sool qaybtan sariiraha iyo guryaha lagu sameeyo oo dhallinyaradana ay ka shaqaystaan ayuu maalgeliyey bal waxaad iga warantaa dhallinyarada ka shaqaysa iyo meeshan sidaad u furteen dhallinyaradan ka shaqaysta waa way badan yihiin markii aan dee markii hore waxaan ka shaqayn jiray intaan xirfadan saxafinimo ku biiran waxaan ka shaqayn jiray xirfadan farsamada gacanta oo qalabka guryaha iyo waxa lagu sameeyo kadib markii aan anigu dhowr sano ka shaqaynayay ayaan ku biiray haddana xirfadan kale ee saxafinimada hadeertaasaan inta badan ku shaqeeyaa tan kalena waxaan u furay maadaama xirfaddu xirfadeedii hore ahayd oo aan ku shaqayn jiray dhallinyaro magaalada oo aan inta badan aan camal hayn ayaan u furay si ay uga shaqeeyaan oo ay wakhtiga ay ku lumin lahaayeen camal la-aanta ay ku lumiyaan shaqo iyo inay waxbartaan saanfacaan oo dhallinyaro fara badan ay u baahan yihiin inay ka shaqeeyaan meelahan oo kale ay yimaadaan bal ka hor runtii waxyaalo badan baa la arkaa dhallinyaro badan oo camal la-aana way jiraan inta badan dee kuwan meeshan joogaa way shaqeeyaan ama guri ha uga soo shaqeeyeen dad ama gudaha meheradaba ha ku shaqeeyaan oo qalab ha sameeyaan inta badan way shaqeeyaan wax yaroo ay xoogaa ay ka dhigtaan shaahshaah ay ka dhigtaan markay dee waxbartaan oo ay iyagu farsamadii ay fahmaanna waxa ay samaystaan bay ku xisaabtamaan yoonkooda oo ay soo goostaan
aad ay aad ayuu hay u mahadsan yihiin dhallinyaradaasina waxa ay u waramayeen waryaheena laascaano cabdikariin olol halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a markaan aan ku nasannaho codka fanaanada hodan cabdiraxmaan
codkaasi baxsan ee fanaanada hodan cabdiraxmaan dheere iyo heeskaasi tashadaya nasiibka intaasi haddaan uga imaano haatana bal xubintii ciyaaraha aan ka codsado inuu noo duulmaro wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha waryaheena nuur xasan oo istuudiyaha ugu heliyay nuur
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha kooxda a c milan ee dalka talyaaniga ayaa goordhoweyd ceyrisay tababarahoodii vincenzo montella kadib markii uu ku guuldaraystay inuu kooxda gaadhsiiyo kaalimaha hore ee horyaalka montella ayaa guuldaraystay lix kulan oo ka mid ah afar iyo tobanka kulan ee ilaa iyo imika laga ciyaaray horyaalka talyaaniga kulankiisi ugu dambeeyey ee xalay waxa uu la ciyaaray kooxda torino waxaana milan ay ka badan weyday iyadoo ku ciyaaraysa garoonkeeda sansiro kooxda torino ee magaalada torino waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber montella ayaa waxa ay milan ku bedeshay tababaraha kooxda dhallinyarada milan ganaro gaduso kaasoo horey ugu soo ciyaaray kooxda milan islamarkaana ka mid ahaa ciyaartooydii ugu caansanayd milan ayaa laba boqol oo bilyan oo yuuro gelisay kooxda xilli ciyaareedkan hase yeeshee waxa ay hadda ku jirtaa booska toddobaad iyada oo siddeed iyo toban dhibcood ka hooseysa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee napoli ciyaarihii shalay ee horyaalka talyaanigana kooxda napoli ayaa ku soo laabatay kala horreynta dhinaca hoggaanka ee horyaalka kadib markii ay hal gool iyo eber uga badisay udines inter oo ciyaartay sabtidii ayay kala wareegtay booska koowaad laziano waxa ay barbarac la gashay fiorentina waxaana ay isku mari waayeen gool iyo gool yuventus saddex gool iyo eber ayay kaga farxalatay carotone halka roma iyo genoa ay isku mari waayeen gool iyo gool dhinaca ingiriiska arsenal ayaa soo cedhiirsatay booska afraad markii ay hal gool iyo eber ku cuntay kooxda banley goolkaas oo rigoore uu ugu dhaliyey ciyaaryahan sanchez ayaa arsenal waxa uu ka dhigay kooxda afraad ee horyaalka premier leaga southamptonna waxay afar gool iyo gool ku lagaday everton naadiga manchester cityna waxa ay laba gool iyo gool ku dubatay kooxda kubadda cagta ee harisfield town ilaa iyo hadda manchester city ayaa horkacaysa horyaalka ingiriiska waxaana ay leedahay toddoba iyo soddon dhibcood waxaa ku xigta kooxda ay mataanaha yihiin ee manchester united oo leh sagaal iyo labaatan dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta chelsea oo leh lix iyo labaatan dhibcood halka arsenal ay leedahay shan iyo labaatan dhibcood dhinaca horyaalka sbain ee laliga barcelona ayaa ka badan weeday valencia oo ku soo xigta ciyaartan ayaa ku dhammaatay barbardhaca gool iyo gool barcelona afar dhibcood ayay hadda ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee valencia valencia waxa ay ku jirtaa kaalinta labaad ciyaaraha kalena dubartivo iyo atletic bilbow ayaa isku mari waayay barbardhac laba gool iyo laba gool ah natiijo taasi la mid ahna waxay ka soo baxday ciyaarta dhex martay real sociedad iyo las palmas halka sevilla ay saddex gool iyo laba ku garaacday kooxda viareal dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
markana aan idin kala dhexbaxo adinka iyo maqalka heesta ay wada qaadaan cabdi shiro jooqle iyo nimco yaasiin ee haye haye
Las
idaacaddeeni duhurnimo ee dhallinyarada maanta cododkaasi ayaa gebagabo u ah ee cabdishire jaamac jooqle iyo weliba nimca yaasiin iyo heeskaasi hayehaye nuur xasan nuur bukhaari anigoo asaare cabdi axmed waxaan ilaana intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo wakhtigan
child.